ومالي وامد وأولي وميرح وطنوي قلبي كوبشمي ومالي وامد وأولي وميرح وطنوي قلبي كوبشمي idigay bidixi makamaarantaa madaxow majaha makamaarantaa makaxiyo aqoon makamaarantaa
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan dhammaantiin baa nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa isniin taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka intuu hawada ku jiro hadduu ilaahay yidhaahdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed waxa ay kaabiga ku hayaan islamarkaana ay qarka u saaran yihiin inay gacanta ay ku dhigaan degmada tiyaglow ee gobolka bakool oo kol dhoweed ciidamada soomaalida iyo kuwa amisooma isaga soo baxeen haddaba ciidanka oo keligood socda ayaa waxaa la sheegayaa in magaalada meel shan kilomitir u jirta ee iminka ay ku sugan yihiin wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa barnaamijkan saaka marti ku ah waxaan kaloo barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa magaalada muqdisho waxaa laga qaban qaabinayaa isku soo bax roobdoon ah oo wasaaradda arrimaha diintiyo qaabta xukuumadda soomaaliya ay ku dhawaaqday dhowaan guddiga nabad waraadinta magaalada gaalkacyana waxa ay la kulmeen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyaga oo kala hadlay qaabkii loo kala qaadi lahaa ciidanka magaalada isku hor fadhiya islamarkaana in xal waara oo nabada loogu heli lahaa magaalada gaalkacyo wararka ugu waaweyn caalamka fartuun sheekh cali ayaa barnaamijkan farsamaynaysa anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiino waa mar kale iyo faaqidaada wararka
ka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashe dhimashada dhufaysyada dhufayskooda ugu kaa dhufaysyada dhufaysyada dhufayskooda ugu kaa xilka dhabarka saaro waa dharaarti geerida laga dhigay xalaashe dhimashada dhufaysyada dhufayskooda ugu kaa dhufaysyada dhufaysyada dhufayskooda ugu kaa xilka dhabar saaro waa dharaarti geerida laga dhiga xalaashe dhufaysyada dhufaysyada dhufayskooda dhufaysyada dhufaysyada dhufayskooda ugu galaa taariikhdu waa dhaxal ma dhammaadka weligee ciidankeenna diidiyey dhinaciiyu kaa xigu taariikhdu waa dhaxal ma dhammaadka weligee
ciidankeenna diidiyey dhinacay kaa jiraan een walle lagama soo dhaco heestaasi gubaabada ah oo ciidanka ku saabsan waxay daafur u ahayd barnaamijka faaqidaada wararka hees ku saabsan ciidamada haddaan mar ku furay qodobka ugu horreeya aad iga sugayseenna waxa weeyaan ka hadalka dhanka ciidamada degmada tayaglow ee gobolka bakool sidaad ka warqabtaan horey waxaa uga soo baxay ciidanka soomaaliya iyo kuwa amisom oo etoobiya ka socday intaa kadib waxaa dhacday qolyaha argagixisada ah oo dhibka ku haya shacabka soomaaliyeed in degmadaasi ay gacanta ay ku dhigeen waxaa dhacday in ciidankii oo ka baxay degmada xudur in hadda ay kaabiga ku hayaan degmada tayeglow ee gobolka bakool ciidanka xoogga dalka iyo kuwa koonfurka beed ayaa isla socda oo wax midowda afrika ciidankooda ka socda oo ciidanka weheliyaanna maba jiraan tan iyo intii ay sii socdeen labada magaalana waxay isku jiraan een wax ka badan siddeetan kilomitir sagaashan kilomitir ayayba ilaa iyo iminka ay ciidan ku socdaan baa laleeyahay shan kilomitir wax ka yar ayay een magaalada u jiraan ee wararka qaarna dee warbaahintu waxay qaadanayaan in degmada ciidanku ay gacanta ku dhigeen warkaas oo dhan xaqiiqadiisa waxaan fiirinaynaa bal wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya xasan maxamed cabdi ayaa qadka telefoonka een ku jira ee wasiir bal soo dhawow subax wanaagsan een waxaad nala wadaagtaa bal arrintan ku saabsan degmada tayaglow ciidanka ku dhaqaaqay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan aagsan iyo arooriyiisu barkaada iyo muqdisho iyo dhagaystayaasha iyo adduunyada maraag bay ka joogaan dabcan dhaqaaqyadii lasoo dhaafay baad og tahayba waxa ay soo baneeyeen ciidamadii amisom ee ku sugnaa degmada low ee gobolka bokool halkaas oo barakac fara badan iyo dhibaatooyin fara badan shacabkii dekana ay soo gaareen iyagoo u kala qaxay degmooyinka ceelberde iyo xudur iyo beledweyne dadkii reer tiyeglow ahaa hase yeeshee ciidamada waranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya waxay maalmahan baa dagaalo kula jireen nimankii gumaadka ummada soomaaliyeed deegaano hoostaga degmada xudur iyo tiyeglow inta udhexaysa ciidamada waranka soomaaliyeed iyo kuwa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intuba waxay hadda kaabiga ku hayaan inay dib ula wareegaan iyagoo aan la soconin amisom iyo ciidamo kaleba degmada jiidlo oo ay soo baneeyeen ciidamadii horeydooda
waaya marka een, magaalada waxaa la sheegayaa een, ciidanku een, in ay galeen warkaa maxaa ka jira
dabcan ah, wararka aan helayno oo daqiiqadaha soo socda ilaahay idinkii waxaan rajeynanaa inay ciidanku si buuxda ula wareegaan degmada tiiglow Ah, wararka aan helaynana waxay tilmaamayaan in nimankii kumaadka ummadda soomaaliyeed markay arkeen gulufka colaadeed ee ciidamadu ay kusoo qaadeen inay magaalada dhinaca isaga leexdeen laakiin waxaan rajeynaynaa in daqiiqadaha soo socda insha allahu tacaala degmadaas si buuxda ay gacanta ugu dhigaan ciidamada soomaaliyeed iyagoo iska rabsanaya waaya wasiir waxaa la sheegayaa ciidanka een, xooga dalka iyo kuwa koonfur galbeed inaysan wehlin een, ciidanka amisom een, awooddaa ma jirtaa in ciidanka keliya een, iyagu ay socdaan oo magaalada ay ku hanwen yihiin inay gacanta ay ku dhigaan
dabcan de- dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed baa waxay leeyihiin ciidamo qaran iyo kuwa heer goboleed ba hase yeeshee waxaan dareemaynaa xoogaha in xagga tayadooda iyo tabartooda iska yara liidato ciidanku waxay ka dhaqaaqeen degmada xudur oo u jirta qiyaastii sagaashan kilomitr waxayna dib u xureeyeen deegaano horey ay shabaabku u haysteen oo ciidamada ayaa kamid ah haatanba ay ku sugan yihiin sida deegaanka lagu magacaabo elgaras oo ay shabaab maamulayeen muddadii lasoo dhaafay halkaasna ay gacanta kaga dhigeen ay gacanta ku hayaan ciidamada ee qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee ciidankan haatan dib ugu laabtay dib u qabsashada deegaankii horey ay usoo baneeyeen ciidamada amisom waa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya waxaana rajeyneynaa kalsoonida ay qabaan horaa sagaashan kilomitr iyagoo aada ula dagaalamay inay si toosa degmadii horey ciidamadii amisom ay usoo baneeyeen ay dib ugu soo laabta waxay tilmaamaysaa in ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed aysan ku tashanin nabad kale iyagoo isku tashanayaan awoodna ay u leeyihiin inay deegaanada ah, ay amisom baneynayaan ay dib ula Waay.
wareegaan maxaa yeelay nimankan hawsha ku jira waxa la dagaalami karo haddii la tayeeyo la tabareeyo waa uun ciidamadan u dhashay waddanka soomaaliya iyo yaqaano qaabka ay nimankan tuugada u dhamayaan waaya ee badanaa markii een, degmooyinkii deegaanada laga saarayo qolyaha argagixisada ah ciidanka xooga dalka kuwa maamul goboleedada iyo een, ciidanka midowda afrika ee amisom ayaa israaca haddana howlgalka ciidanka xooga dalka iyo kuwa koonfur galbeed keliya een, ayaa wado een, doonaya in een, saacadaha soo aadan ay gacanta ay ku dhigaan degmada tiyaglow een, argagixisadu sidoo kale aad bay u dhagar badan tahay dhagartaas maxaad ku- ku talagala oo aada samayseen
waxaana dhagarta argagixisadu waa in ummadda soomaaliyeed masaakiintooda iyo birmagedi- birmageydadooda culimadooda iyo hooyooyinkale iyadoo la gowraca dhagar kastoy soo maleegaan oo ay isiraahdaan shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliyeed baa lagu dhagro macna waan ma samaynayso ciidamada waxay go-aansadeen inaanay isku hadlaynin dabcan dee ciidamada ah, kolba intay deegaano tagaan ka guurguuriyo magaca amisom iyo kuwa aan amisom ku jooga waxay garwaaqsadeen dalkan inay iyagu leeyihiin inay dhiigooda iyagu ay u huraan olamaha amisom ee caawinayana meelaha ay joogaan ay xoojiyaan hase yeeshee ciidamada soomaaliyeed aysan u adkeysan karaynin markaa in shacab soomaaliyeed kooda inta ciidamo amisom u tagaan la degaan haddana yidhaahdaan waa isaga baxeen deegaanadooda waxaan rajeynaynaa marka in kalsoonidii ciidanka soomaaliyeed dib usoo laabatay in iyagoon amisom la soconin ay go-aansadaan inay cadowga ka xoreeyaan deegaanadii hore ay usoo baneeyeen
waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa ee, wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya oo qadka telefoonka ku jiray een, martina igu ahaa barnaamijka faaqidaada wararka haddaba wararkii kusoo kordhaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed oo kaabiga u saaran inay gacanta ku dhigaan degmada tiyaglo wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa een, degmadaasina argagixisadii gacanta ku dhigtay waxaa la sheegayaa ciidanka awoodda ay qabaan awgeed in degmadaasi ay kaga baxeen
Harar waxaynu joognaa cadowgeena dhinacyada war inuu inoo dhimo uu dhaaranaye Harar waxaynu joognaa cadowgeena dhinacyada war inuu inoo dhimo uu dhaaranaye
Soomaalay dhammaantiin dhegihiina furaoo dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dimashada hasiibina آه، دمشق دمشق
dimashada hasiibina
soomaalay dhammaantiin dhegihiinna furao dhulka daaficiisiyo dhimashada dhimashada
dimashada hasiibina Ah, dhimashada dhimashada
dimashada hasiibina
taariikhdu waa dhaxal ma dhammaanta weligeed ciidankeenna dhiidhiyey dhinaaciyu kaa xigo walee lagama soo dhaco
waayahay ee heesta dhimashada hadiidina taariikhdu waa dhaxal ma dhammaato weligeed heesta dee muhiimadeeda waxay waxay tahay ciidanka dhinacay kaa jiraan dee xan kaama soo jeedo dee waa cadowgu een kaama soo weerari karo waayahay qeybaha dambe ee barnaamijkan heesta idinkugu soo gudbin doona hadduu waqtiguna siiyo bal dhinaca iyo tayaglow iyo bakool aan ka imaano muqdisho aan kusoo laabano een dibadbax roobdoon ah oo horey ugu dhawaaqday wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa muqdisho laga qaban qaabinaya een maamulka gobolka banaadirna een gacan weyn ayuu ku leeyahay dhanka qabanqaabada afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa qadka telefoonka ku jira ee cabdifataax bal soo dhawow bal een wax yar nooga faahfaahi een dibadbaxa maanta muqdisho ka dhici doona maxaad kala socotaan maamulkiina gobolka
cabdirasaaq waageed waad umahadsan tahay dibad baxan gobolka banaadir hadduu kaalinta ugu weyn buu ku leeyahay hadday ahaa lahayd eh, shacabkaas kasoo baxaya iyo dhammaan madaxda uu guddoomiyuhu ugu sarreeyo oo dhammaantood goobta tagaya oo wasaaraddu markay inay rabto qabatay waxay u timid guddoomiyaha gobolka banaadir si banaanbaxaas loo loo qabto oo roob doonta ah oo ilaahay subxaana watacaala looga codsanayo loogana baryaayo inuu roob ummadiisa siiyo isaga ayaa awooddaa iska leh ee layskuguna soo baxo iyadoo shacaaraadkii diiniga ahaa ay ay ka muuqdaan ayuun baan rabnaa inaan insha allah haddii ilaahay idmo sida haddaba ay socoto qabanqaabadu aan isugu soo baxno fagaaraha masaajidka isbahaysiga islaamka aan insha allahu aan rabnaa ilaahay haddau idmana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ducaadkaas iyo allabarigaas uu naga aqbalo ou ilaahay ummadiisa waraabiyo ilaahay ummadiisa uu roob siiyo iyana waxa weeye ilaah baan ka baryaynaa qabanqaabada xooggeeda iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iska leh annaguna dee inaan goobta camirno ama wacyigelinta ka qayb qaadano ayuunbay kaalintaynu tahay ilaahay dooduna uu dhacayaa saacadaha soo socda oo saacad ilaa laba sac kadib ayuu dhici doonaa banaanbaxu insha allah haddii ilaahay waayahay waayahay marka ee, waxaad sheegtay in aada loogu diyaar garoobay een dibadbaxa een horey waxaa u jirtay saddex maalin oo soona wasaaraddu inay ku dhawaaqday iyo culimada soomaaliyeed intaba ay ku dhawaaqeen oo ku aadan een in alla looga baryayo in uu roob ummadiisa uu u keeno ee, ma dad kooban ayaa ka qaybgeli doono culimo u badan mase sidii dibadbaxayaasha lagu yaqaanaba toddobiyo tobanka degmo ee gobolku dadku isaga imaan doonaan
dad kooban oo culummo ah oo ahludiin ah waxa weeye ayaa ka qayb gelaya banaanbaxo banaanbax diiniya weeyaan oo banaanbaxa aynu ugu talagalnay eh, in ilaahay looga baryo inuu ummadiisa roob siiyo ilaahay doodma fagaaraha isbahaysiga waa lasoo buuxin doonaa insha allah haddii ilaahay idmo waana rabnaa in banaanbaxaas iyo soonka ka horreeyo wasaaradda ku dhawaaqday intaba oo ilaahay aqbalo roobna ummadiisa uu siiyo oo kulaylka iyo dee qorraxda iyo uu ka dulqaado insha allah wayna dhacaysaa haddii ilaahay idmo gobolka banaadirna dee waajibkiisii ahaa inuu abaabulo uu kaalintiisa qaatana diyaar baanu nahay dhammaan toddobiyo tobanka degmana way wada imanayaan insha allah haddii ilaahay idmo annaga madaxda sare ee gobolka ahna dhammaantiin waynu tegaynaa insha allah haddii ilaahay waayahay cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa oo ka warbixinayay isku soo bax roob doona oo maanta ka dhici doona magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftu ay ku dhawaaqday maamulka gobolka banaadirna siduu sheegay afhayeenku waxa uu qaban qaabinayaa qaabkii dadku ay isugu soo bixi lahaayeen alla ayaan ka rajaynaynaa in culimada iyo dadka kale isku soo baxaya ducadooda inuu aqbalo insha allah
وأولي ضيرة وطنوي ملبيك وبسمي صومالي وامد وأولي ميرة وطنوي ملبيك وبسمي ఇదిగై దిది మకమారంత మదహో మచహ మకమారంత మకహియో అబోన్ మకమారంత ఇదిగై దిది మకమారంత మదహో మచహ మకమారంత مستحيل أقول وكما أنت جوابها النيابة عنه قوة يدي ومالي وامد وأولي وميرح وطنا ويو قلبيك وبكشني ومالي وامد وأولي وميرح وطنا ويو قلبيك وبكشني ಇದಿದೈ ದಿದಿಹಿ ಮಕಮಾರಂತ ಮದಹೋ ಮಚಹ ಮಕಮಾರಂತ ಮಕ್ಕಹಿಯೋ ಅಬೋನ್ ಮಕಮಾರಂತ ಇದಿದೈ ದಿದಿಹಿ ಮಕಮಾರಂತ ಮದಹೋ ಮಚಹ ಮಕಮಾರಂತ waa tahay qeybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaasha iminka nagu soo biirana waxay nagala socdaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ee guddiga nabad uraadinta ee magaalada gaalkacyo oo isugu jira abwaano iyo aqoon-yahano ayaa shalay waxa ay la kulmeen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas haddaba waxyaabihii ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada abwaan xirsuudhuux ayaa qadka telefoonka gaalkacyo iminka ku jira abwaane soo dhawow subax wanaagsan bal kulanka aada la qaadateen madaxweynaha puntland iyo qaabka u dhacay waxyaabihii aad kala hadasheen haye
aada baad umahadsan tahay madaxweynaha puntland si wanaagsan buu noo soo dhaweeyey gafuran buu nagu soo dhaweeyey xarunta uu kuleeyahay gaalkacyuu nagu soo dhaweeyey aada buu muxullaha loo qaabilay waxaan ku faraxsanahay barnaamijkii nabadda aan wadnay inuu si fiican u qaabilay run ahaantii aadna u soo dhaweeyey bataasana naga aqbalay alla wixii muxuu ahaa toddobadii qodob ee aan awil guuleed hordhignay unbaan hordhignay sidii guuleed u qaatay ayuuna u qaatay aad buu noo soo dhaweeyey waana uga mahadcelinayaa arrintaas run ahaantii way maxaad ka- maxaad kala hadasheen marka ummadda bal u faahfaahi
waxaan kala hadalnay marka koowaad qodobka koowaad in la joojiyo xabadda labo in ciidamada ishor fadhiya la kala qaado saddex in la soo celiyo dadkii magaalada ka barakacay afar in muxuu ahaa la joojiyo dacayadaha iyo waxyaabaha laysu marinayo meediyaha shan in gogol nabadeed lafa la fidiyo lix in ay naga caawiyaan qaabkii aan u uga shaqayn lahayn arrimaha nabadgelyada muxuu ahaa oo bulshadu dhexgeli lahayd toddoba in la bixiyo naftii wadaadadii tabliiqa ahaa ee hadda ka hor lagu dilay magaalada gaalkayo kuwaas oo muslimiin ahaa marti ahaa masaafir ahaa masjid ku jiray arrintaasna aada buu usoo dhaweeyey run ahaantii dhammaanba wuu aqbalay wixii aan ka rabnay Wa- waa sidoo kale yahay.
waxaa sidoo kale waxaa jirta kuwa cusleeyey oo nagala soo qayb galay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo runtii aada isaguna u bogaadiyey arrimahaas kalsooni fiican fiican iyo qalbi furnaan badanna ka muuqatay waaya marka een, madaxweynihii puntland waad la kulanteen een, intii aad hor dhigteen een, madaxweynaha een, galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna aad hor dhigteen labadii madaxweyne ee puntland iyo galmudug kala hogaaminayay sidaad sheegayseen waa idinka aqbaleen qodobadii aad wadateen maxaa idin xiga waxaa noo xiga inaan u gudubno eh, muxuu ahaa duqooyda muxuu ahaa sabandoonada caaqilada ugaarsyada dadka muxuu ahaa dhaqanka saraakiisha ciidamada aqoon-yahanka ganacsatada hooyooyinka ururada dhalinyarada ama bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada oo dhammaantoodba muxuu ahay maanta aan bilaabayno inaan gooni gooni u aragno si ay hawshan ayagu qaybtooda uga qaataan noolana dhameeyaan waxaa muxuu ahaa arrintaas muxuu ahaa nagu soo biiray hadda oo wafdigeena muxuu ahaa kusoo biiray hawsheena akademiya goboleedka ee muxuu ahaa afka soomaaliga ee mudane afrax uu hogaamiye guddoomiyaha u yahay oo iyaguna door fiican arrinta muxuu ahaa fuudeynteeda Waayo.
nagala qaadanayo naga hoyo nagala harsano waata waktigii ayaa naga dhacay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka een, golaha abwaanada soomaaliya abwaan xibse dhuux oo qadka telefoonka gaalkacyo ku jiray igana warbixinayay kulan ay la qaateen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku aadanaa ka hadalka xalinta xiisada ka taagan gaalkacyo barnaamijkii faaqidaada taaka intaa ayuu iigi idiliyaa waa soo saarista cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo tibintii intaba iyo dhanka farsamada ay joogtay fartuun cali sheekh dhammaanteena isku duwan waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad insha allah
melbayka